isagoo waraysi siinayey mid ka mid ah warbaahinada ka howlgala magaalada hargeysa gadoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud faysal cali waraabo ayaa waxa uu ka hadaaqay hadallo ay la fajaceen guud ahaan ummadda soomaaliyeed faysal cali waraabo ayaa sheegay in heshiiskii xaaraanta ahaa ee dhexmaray muuse biixiyaabiyi axmed uu ahaa nimco uu allah siiyey somalilan waa raxmad ilahan dhawaa waa hadii ilahay noo keenay alxamdulilah soomaaliya iyo somaliland etoobiya waa isku xidhantay sixty percent jajaymaha dadka waaba soo guuray meela soomaaliya fifty percent of population baa degan saddex boqo saddex boqo saddex boqol iyo shan lixdan degmaan ku leena iyo tuula aan ku leena lacagta keliga soo gashaa sixty five percent waxay ka martaa degmada awbara ee tawajaale hadda waxaan ka shaqeynaya inuu kilar hawd and zeveri inuu noqdo kilar gaara aan ka shaqeyna somaliland cadaawadda soomaaliya etoobiya annagaa fidinay soomaaliya ma fidin annagaa la dagaalamay dee markii fifty fourkii la raaciyey
sidoo kale faysal cali waraabo ayaa waxa uu sheegay inay dhammaatay cadaawaddii ay ka dhexaysay soomaalida iyo etoobiya haddii ay yihiin maamulka somalilan isagoona tilmaamay in soomaalida gumaysi ku jirta ee soomaali galbeed iyo n f d ay ka fiican yihiin soomaalida inteeda kale waa kan isagoo ka hadlaya arrimahaas cadaawadda soomaalilan iyo etoobiya waxay dhammaatay maalinkai s n m ay ka dhigatay hubka ay ka dhigtay meesha xarunta maalintaa kabacdi cadaawad noo dhexaysa waxay jirta hawd aan reseferio hawd aan reseferiyana waa ku kilka shalada baxay ee dee khaliida haysa ee maanta nagama fiicna anaga anagii soomaaliya ku darsanay kilakii shan shanaad ayaa maanta naga fiican ee soomaalida n f d baa naga fiican nahay somaliland jabuuti baa naga fiican andaana somaliland dowladnimadeeda aanu bixinay eean ku danay soomaaliya itaaliya dhibaatadeeda maanta soomaaliya anaga hoosayna waa lanaga tacliim badanya maanta waa lanaga dhaqaale badanya maanta basaboor waan jabuuti barayna etoobiya aan barayna kenya aan barayna kan soomaaliya fayka ah ayaa nagu yimaada saddex boqol sooqbadoo nagu yimaada danahaynu ka shaqeynaa siyaasiyiinta iyo maamulada badhilif ku hashasheeyaha kusoo duuray dalka ayaa marar badan shaashadaha warbaahinada la soo hor istaagay hadallo aan fariid iyo makaa ku naqday guud ahaan ummadda soomaaliyeed